doga degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan shanle oo ay ugu helyaayeen xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale yashiid diki dayacatir iyo reed indhisow lakasuub yahay jidka biyo kuloleetaasayti oo muhiima ah anasdareerowka bulshada islamarkaaseyna iskahiraasa magaalada weyn kaamamka barakacyaalka qabuuro iyo ceelka biyo kulole oo dhammaantioo muhiima ee bulshada dowlada hoose oo ku duulasa dhismo iyo hagaajinta wadooyinka yaa ka dhisahayta canshuurta laha ku qaaday bulshada iyo ina anka horeyntii guddoomiyaga usa qaaday iniya canshuurta bulshada laku qaado usareedanka naga doona islamarkaaseyna laka dhisa doono goobo muhiim ee bulshada gudoomiye cabdifataax shanleh yaa bulshada anka baaqi iniyo ilaaliyan jidkun markii la dhisa islamarkaaseyna iyo ku ilaaliyan wal kasta oo dhibaato injeysada kor islamarkaaseyna qofkii laka araga maamulka usa tallaabo ku qaado doona waa waddadii isku xidhaysay magaalada iyo ay dhibiikaamyada qaxootigu degan yihiin oo runtii dadka ugu badan oo isticmaalo waddadatan ay iyagu yihiin waa waddadii isku xidhaysay magaalada inteeda kale iyo magaalada hadda loo guuraayo oo aynu insha allah kulligeen u wada soconno qabuuraha ah oo ay dadka meytida halkan la marsiiyo marka sidaa daraaddeed waddadatan waxaan u aragnay inay tahay waddo muhiima oo aan lagu daawan karin burburka iyo dhibaatada waddadatan ay ku hayso shacabka isticmaaloo mara sidaa la ajligeed waxaan go'aansannay in aannu ku dhisno oo aannu dib ugu celinno canshuurtii aan ka ururinay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso oo runtii waddadatan dhammaantooda isticmaalaan ma ahan markii ugu horraysay oo aannu canshuurta dadka aan ka ururinay aan intaan wax ugu qabanno laami ugu dhisno dib ugu celinno waana insha allahu tacaalaa wax kastoo aan idinka ururinana oo canshuurah dib baad u arki doontaan in ay waddanka dib u gashay waxaa xigi doona insha allah in dayacatir lagu sameeyo laamiyada kale oo magaalada iyagana insha allah asbuuca soo socda shaqadooda bilaaban doonto waxaa sidoo kale la dhagax dhigi doonaa oo bilaaban doona waddooyin cusub intaan sanadku dhammaan insha allah degmada boosaaso ee ambahow biyo kuloleeya waybowso muhiiman ayaa anas dareerowka kaamamka barakacyaalka qabuuro iyo ceelalka kale ee kyaala magaalada intiskala